inaa lilah wa inaa raajicuun geeridu waa xaq waxaan u dirayaa cabdullaahi oy soomaalida u taqaana cabdullaahi kabweyne oo ahaan jiray wasiirkii maaliyadda ee dowladdii galmudug siyaasi soomaaliyeed ahaa iyo brofesor guure maxamuud maxamed guure oo islabaduba aan rag odayaala oo aan kulano badan oo soomaali kasoo qayb galay xildhibaanadii ka horreeyey ee sidoo kale u dhintay waa u tacsiinaya dadka shacabka ee dhintay waa u tacsiinaya muddo wiig ka hor ah ayaan waraysi aan xasuusto sabtidii ayaan xilliga doorashooyinka waxaa dhici karta kooxaha kale fikradaha duwan inay ka sameeyaan siyaasad lagu kharijin doono dadka bulshada waxtarka u ah markaa labada nin waxay ahaayeen laba nin oo ku caanbaxay wadaniyadda waxayna ahaayeen dad bulshada waxtar u leh markaa ja maanta way ii soo baxday wixii aan idaacadaha ka sheegay waayahay arrimahan hadda dhacay xildhibaanadan geeriyooday iyo dad kaloo ka badan oo shacaba oo iyaguna meesha kula geeriyooday iyo qaarkood dhaawacmay oo guddoomiyihii maxkamadda gobolka banaadir uu ka mid yahay dadka dhaawacmay marka arrimahaas markii laysku soo hooriyo sow saamayn kuma yeelan karto doorashada la filayo sanadkan gudihiisa inay dalka ka dhacdo saameyn weyn bay ku yeelanaysaa doorasho waddanka ka dhacaysa saameyn weyn bay ku yeelanaysaa dadka soomaaliyeed ee waxtarka u aha bulshada maalin walba inaan iska oyno maaha mas-uuliyaddan waxaa qaadaya madaxda dadka hoteelada iskale waajib baa ka saaran arrintan oo kale waxaa kaloo waajib ka saaran yahay saakiisha amniga oo mar kasta yidhaahda oo daraadii ugu dambeysay gobolka banaadir ay lahaayeen waxaanu si walba shir baan yeelanay amniga ah saraakiisha amnigu waxay ballan qaadeen inay kontarooleen inaan qabanay arrintan oo kale oo lahaayeen waxaan qabanay gaari qaraxa wacday maanta xildhibaano soomaaliyeed baa lagu dilay magaalada muqdisho berri waxaa iman lahaa wasiirka arrimaha dibadda ingiriiska siduu qorsho u ahaa madaxweynaha jimcaha waxaa iman lahaa madaxweynaha turkiga labadaas safarba inay baaqdaan bay u badan tahay madaxda soomaaliyeed danahooda gaarkaa shir dhan bay afar cisho iska hor fadhiyeen shacabkina sidan bay ku baaba'ayaan markaa mas-uuliyadda waxaa iskale tan oo kale ah qof kastoo siyaasi ah gaar ahaan saraakiisha amniga mas-uuliyadda iskaleh waxayna u badan tahay in doorashadu dib u dhici doonto hadday waxaana sii socdaan waayahay hoteelada baad soo hadal qaaday kaalinta hoteeladu ay ku yeelan karaan maxay tahay ilan hoteelada waxaan la soconnaa guryo iska caadiya inay yihiinoo dad ay dhisteen oo hoteelahoo la kireeyo laakiin aynan celin karin gaari qarxayo socda iyo ciidan weerara ilan meeshu waa meel ganacsi marka kaalinta hoteeladu maxay noqon kartaa waxa weeye marka uu amnigu jiro hoteeladu waxa waa inay sameeyaan meel la yidhahda safety safety way garan karaan adduunka cilmiga waa la hormariyaa hoteelada qaraxoodu waxan waa way soo noqnoqdeen hadday la maqlo dadka waa in la wacyigeliyaa dadka hoteelkan soo degaya waa in briefing la siiyaa saraakiisha amniga dadka markuu qaraxu dhaco waa in isla markiiba la baraa qaabka ugu fudud ee barta la isugu iman karo waa in waxaan way dhaceen oo way dhaceen oo way dhaceen in in xildhibaano qolalkooda loogu tago madaxa laga toogto ama iyagoo sii caray la toogto oy dadku soo galaan waxa weeye aan waxaan u arkaa aqoon darrada amniga ayaa aad u liidata khalad kasta waxbaa laga bartaa hadduu gaari shil dhaco oo waddaw ka dhaco waddadii baa la dayactiraa markaa waxaan aaminsanahay inay madaxda hoteelada ama ganacsatada hoteeladu ilaa hadda aanay doonayn in shaqada amniga hoteelada ay mataqaana weydiistaan caalamka ama hay-adaha aqoonta la weydiistaan in horumar lagu sameeyo
waayahay dhinaca kale waxaa socda shirkii madasha oo weli natiija aynan ka soo bixin ma moodaa xaaladdu inay aad u adag tahay weliba arrinta ugu badanee laysku mari la'yahay waxay tahay maqaamkii gobolka iyo kaalintii uu ku yeelan lahaa ee aqalka sare iyo arrimaha siyaasadda marka xaaladdu maxay ku dhammaan kartaa waxa weeye shirka madasha qaran madaxda madasha qaran wax su-aasha aan aqliga biniaadanka la isweydiin waxa weeye dowladda federaalka ee hogaamin madaxweynaha sharaf xasan sheekh maxamuud waxay leedahay waxaan wada hadlaabaynaa somalilan okay halkaa waxaa ka cad in somalilan iyo dowladda federaalku ay doonayaan inay wada hadlaan haddana dowladda federaalku waxay leedahay waxaanu madasha qaran kuraas ka siinay somalilan oo koo iyo toban kursi ah gobolka banaadir oo saddex milyan ku nool yihiinna ay leeyihiin kuraas ma laha marka aqliga biniaadanka waxa weeye caasimadii soomaaliyeedna xuquuq kuma lalihiisa somalilan oo wadahada u socdaanna xuquuq bay ku leedahay marka anigu waxaan garanaya madaxda soomaaliyeed in aanay doonayn in ummad waddankan horumar ka dhaco waxaan gaarahaan la hadlaya madaxweynaha sharaf xaan sheekh maxamuud madaxweynaha puntland madaxweynaha galmudug madaxweynaha jubbaland koonfur galbeed ilaa hadda somalilanna waxa le wadahadal baa loo wadaa gobolka baniaadamna xuquuq baa loo diidan yahay marka waxyaala aqliga biniaadamka aanu keenayn wey marka waxaaya wax la mid ah ma arrin qabiilba ma arrin hogaami xumaa marka waxa weeye qodobka la ysku hayaa haddii nabad lagu helayo adduunyada waad ogtahay koonka africa esel mundela maalinna ma odhan waa dhaarsanaya haddii nabad lagu helayo in soomaaliya heshiiso shuruud kasta oo timaada waa in la wada gaaraa marka arrinta gobolka banaadir waxaan u arkaa inay ku qadan yihiin madaxda gobolladu ama qof kastoo diidan in kuraas la siiyo in lagu qaldan yahaan u arkaa in somalilan kuraas laga siiyo golaha sare maadaama wada hadalla ay u socdaan soomaaliya iyo somalilan